Magaalada Doobley ee gobolka Jubada Hoose oo muddooyinkii u dambeeyey ku tallaabsanaysay horumar dhanka ganacsiga iyadoo ganacsatada degmadaas soo kordhinayeen ganacsiyo cusub. Doobley ayaa waxaa sanadadii dambe kusoo badanayay xarumaha ganacsi ee lagu gado qalabka baabuurta kuwaas oo ay hirgelinayeen ganacsatada degmada. Xarumahan ganacsi ee lagu gado qalabka baabuurta ayaa waxaa fursado shaqo ka helay qaar ka mid ah dhalinyarada soo baratay farsamada gawaarida. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo nooga warbixiyey shaqadooda iyo fursadda shaqo ee halkani ka heleen.
aan dhowahay raadiyo sanguuni aad baa mahadsantiin magacaygo saddexan waa qadar cabdulaahi faarax kana mid ah dhalinyarta deegaanka degmada dhobley kana ganacsada meel geebaha spare partska ee biraha lagu gado wallaahi dee shaqa aad takhasuskeeda lahayn ma geli kartid wax walbo bilow buu leeyahay marka juhda aad u weyn iyo waqti baan gelinay dee intaad iska imaato wixii ma qaban kartid oo wax walba inaad aqoontiisi leedahay weye bir walbana aqoon bay rabtaa marka waxoo waqti dheer baan soo gelinay oo waxaan kasoo bilownay ilaa heer geerish haddana adiga waa kaas waa arkaysaa meeshan baan gadaynayo dee meeshii ugu fiicneed baan joognaa bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan n waxaan ka mid ahay dhalinyarada kusoo baratay farsamada gacanta geershida magaalada dhobley oo barashadaas way u qaatay muddo cabaar in aan kusoo barto maasha allah waan soo bartay hadda waxaan ku shaqeeyaa farsamadii aan kasoo bartay geershadaas ayaan hadda ayaan ka shaqeeyaa muddo waxaan baranayay ilaa saddex sano labo sano ma- ku dhowaada Eh, marka waxaan ka shaqeynayay muddo saddex sano ah marka maasha allah ba- een, farsamadii aan soo bartay baan dad aan ku aan ku shaqeeyaa biraha marka aan gadaayo inaad garanayso meeshay gelayaan waxa loo isticmaalayo magacyadooda een, iyo meelaha ay gelayaan marka fursadii aan soo bartay hadda ku shaqaystayo Bulshada Soomaaliyeed ayaa sanadadii dambe kusoo badanaya inay furtaan xarumo ganacsi oo kala duwan iyagoona inta badan ganacsiyadaasi uga dhex abuuraa fursado shaqo dhalinyarada Soomaaliyeed si ay meesha uga saaraan shaqo la'aanta ay ku gadaama nolosha da'yarta waxbarata ee la daaladhacaya shaqo la'aanta.